magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ah ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay macadka cilmi baarista jubbaland kaas oo ay dhallinyaro soomaaliyeed aasaaseen xafladda daafurka macadka cilmi baarista jubbaland ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii munaasabadda oo goobta hadalla ka jeediya ayaa soo dhoweeyey macadkan cilmi baarista sheegayna in wakhti loo baahnaa uu yimid koley macadka waa soo dhoweynaynaa wax kastaoo ama cilbaaris ha noqoto ama waxbarasho kale ha noqoto bulshada aada bay ugu baahan tahay waxyaabaha noocaas oo kale taaha marka aada iyo aada baan usoo dhoweynaynaa
in la sameeyo resource center iyo research isla socdo waa waa waa muhiim oo weliba aniga waxaan ka doorbidi lahay in research laga dhigo because hadda xarun weyn oo jubbaland wax soo saarkeeda maaragtay daba gasho oo macluumaad kasoo saarto waan waan waan jeclaan lahayn ay shaqadaasna hadday qabanayso waa diyaar sida haddaan arkeyna waxyaalo badan waxaan rabnaa xarun non profit ah oon dadka in ayada ay u faa-iideyso faa-iidadoon aan ahayn xablaan faa-iidadoon ahayn ka bacdi barnaamijkan waxaan u malayn af soomaaliga hadda wuu si yaraanhayaa oo in badan waxaa lagu soo celiyaa dadku inta badan research wax la dhaho kelmadan la dhaho cilmi baaris horta maxay tahay waayo qofka ardayga oo kale ama dowladda oo kale ama hay-aadka oo kale markaay wax u baahdaan xarumo waxaa jira wax laga raad raaco bilisan hadda maanta qofkii cilmi baaris ku samaynaya kismaayo maxay tahay bad india ocean maxay tahay waxaa loo baahan yahay dadka soo jeeganka warqada ay qoreen ama buwag la qoray oo dukumenti la qoray oo xafiiskanu sii diyaariyey inay horta yaallaan dhanka kale maxamed aamiin oo ah aas-aasaha iyo guddoomiyaha macadka cilmi baarista jubbaland ayaa ka warbixiyey waxa uu macadkani qabanayo noloshan cilmi baarista waxay u saarantay inay wax ka qabato caqabadaha dhaqandhaqaale siyaasadeed iyo deegaan hayse bulshada soomaaliyeed si gaara bulshada jubbaland iyada oo loo aasaasay aragtideeda inay noqoto meel lagu sameeyo cilmi baaris madashan waxay ku dadaaleysaa inay fikrado ka bixiso arimaha arrimo badan oo taabanaya dhinacyo badan leh saameeya bulshooyinka soomaalida iyadoo bixiso talooyin siyaasadeed ee la fulin karo iyo kobcinta wadahadal ujeeddada macadkan cilmi baariseed ee ay dhallinyarada soomaaliyeed aasaaseen ayaa ah in cilmi baaris lagu sameeyo taariikhda iyo wax soo saarka jubbaland